بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم Thank you. وبعد gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi gudoomiye ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada gole haweenka sharafta badan marti sharafta saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu maadaama hadalkuna badnaa xildhibaanada iga dambeeya aana badan yihiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo hadalkayga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sida milgaha iyo qiimaha leed noo soo dhoweyseen axsaabteenna qaranka oo aynu haykalkeenna dowladnimo u samaysanay saddex xisbi qarani inay mar walba jiraan waa axsaab mar walba aynu wada leenahay ku talahaya iyo ku mucaarada waa axsaab aynu u simannahay inaynu ku biirno ka baxno ku joogno la doodno taageerno cod siino cudud siino waayo axsaabta qaranka hantida qarankaa gasha codka qarankaa gasha dadweynaha iskale shacbigiinaa fadhiyaa iskale go-aanka iyagan aan qaadanay inaanu kulmiyo ku biirno go-aan caadifadi naga keentay maaha go-aan aan laga fiirsan maaha waa go-aan aan muddo rogrogaynay ka baaraandegaynay ka tashannay ku qanacnay dadkiina doortay ku qancinnay go-aan nalala wadaago weeyi go-aanna lagu taageerayo weeyi go-aan cod iyo cudud iyo iyo iyo caqlibana lagu siiyey wey nin aan yidhi dabiska reeb saaxiibka siciidna wuu ku dheeraadaye dee ninka halkuu joogo waxtarka kulaa halkuu yimaadana waxtar u yeesha waxaanu isleenahay haddii weerarka iyagu ku ekaanayey kulmiye maanta waxaanu ugu baaqaynaa cid kastoo siyaasadda ku jirta difaaca frontlineka ku jira ee kulmiye waa dad oo way ku soo dhacaysaa caqliga qofka bini aadankaa marka la yidhaha khilaaf baa xisbigii jira in imukuun xildhibaano cududan lihi ay jaf yidhaahdaan way kusoo dhacaysaa miyay ka fiirsadaan waxaase taariikhdiina baraysaa kulmiyo mucaaradaa kala jabi jiro haddana kabni jiray markaa kama warwarayno maanta oo uu dowladdii haysto in uu intuu iskhilaafo dhaawac gaadho taasi cabsi nagama hayso waxaan qabnaa inay dimuqraadiya tahay waxaan qabnaa inaan lagu kala tegayn waxaan qabnaa in kalsooni kusii dhalanayso annaguna ka xildhibaanna ahaan dee xaaji cabdi baa yidhi dabkii baxayaa daba lagu qabsadaa khibradda maanta hogaamiyaha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan khibradda ku duugan in qarankana looga faa'iideeyo qolyaha iyaga siyaasadda ku cusub inaan ka faa'iidaysanaa waa mid lagu soo horto hogaanka xisbiga ee sida adag ugu difaacaya xisbinimadiisa iyo maalinkaa maanta inaan lagu kala kicin wixii laysu qabtana waa mid lagu soo hirtaa waxqabadka muuqda in la dafari karin oo siciid baa ka sheekeeyey wixii aan odhan lahaabe de waa mid lagu soo hirtaa annaguna waxaanu ballan qaadaynaa de analysiska markaanu axsaabta ku samaynaynay saddexdii xisbi qaran ee hore u jiray kulmiyana wuu soo noqday u cidna way soo noqotay waddanina waa cusubya markaanu shaandhaynayna waxaan idhi ucid maxay soo la soo noqotay soo noqotay maxay la soo noqotay kulmiyana soo noqoye muxuu la soo noqday wadanidawul cusubiya muxuu soo wadaa eeg markaa analysis baa kuu soo baxaya waad waad kala baandhaynaysaa labada imikay naga maqanee mucaaradkaa waxba ku dheeraan maayo waxay la soo noqdeen iyo waxay soo wadaane wuxuu kulmiya la soo noqday kartidiisii badaydu ula soo noqdaan dafdaftiisiina wuu wataa oodhii faraha badnayd ee ku hirdami jirtayna weli waa socotaa haddana waxaan idhi muxuu tala u baahan yaheed ku kordhin kartaan haddee dee dawlad baanu maamuli jirnay waayo aragnimo badan baan lagu duugane waxaan idhi cudurtaa iyo ciddaa daba socotoo lagu qaboojiyo kulaylkiisa iyo u baahan yahay marka waxaan hadalka kaga baxaya waxaad naga fishaan waxaanu cilmi lahayn iyo waxaanu caqli lahayn iyo wixii cod naga dambeeyeyba inaanu si unanimasliya si aan kala had lahayn si aanu isugu raacsannahay ugu soo biirinay xisbigii kulmiye ku dheeraan maayo shirarka oo hadalka dib baanu dhigan doonaa wakti kalaan shirarka lagu baaqay laakiin waxaan tilmaamayaa dadka taariikhda somalilan dib ugu noqoto rugcadaan lala tartami kari la'yahay markuu dalka joogo mar walba shirar baan qabsanaynaa bay soo baxda waa marka laga quusto aad qarantiisa ciid odhan maayeen marka tartanka laga quustaa shirbeeleedada iyo shirqarameedada iyo lagu baaqaa waanan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu